xaaladda hortaagan iyo dhibaatada taalla waxaan soo xusuusannay ka danqashadu sida ay tahay abaartu baaxadda ay leedahay iyo isku tashigeennii meesha uu gaadhay iyo waxa uu yahay waxaan ku raacsanahay saaxiibaday inaan beel caalam beesha caalamku way soo gurman doontaa marka xoolihiya dadku dhammaadaan markaa kadib bay iman doontaa lafaha la uruurin doona yacnii inaan garannay maanta gurmadkaan u baahannahay iyo siduu yahay shalay markay abaaruhu dhaceenna waad garanaysaan hadda seventy fourkii oo kale iyo soomaali iyadaa isu gurmatay iyadaa samaysay dadkii xilligaa la dejiyey maanta noloshay ku noolaayeen iyo waxa yihiinna waad garanaysaa waan aada u soo dhaweynayaa dadka soomaaliyeed ama dibadda ha joogeen ama gudaha ha joogeen maanta culimadiina way joogtaa meelay wax kula baxaan meesha ugu fiicnayd bay ku jiraan inay walaalahood maanta u gurmadaan duruufta haysa dhibaatada haysata gaajo iyo oon iyo cudur iyo col waa dhibaato aada uga haysan kow ilaahay aanu cararo isaga aan barino midda labaadna isku tashigeenna waan isku tashano markaan innagu wax qabsano ciddii markaan na soo caawinaysaa na soo caawiso inta maanta wax bixisana waxaan u malaynayaa ilaahay baa ka jasayn doona